waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cu xariijin soomaali australia waxaan soo galay labadii kun iyo labaiyo tobankii bishii sideedaad afar iyo tobankeedii markaana waxaanu la kowsanay sharci xun oo dowladdu soo saartay oo ah inaasan qofka loo ogolayn gudaha australia laakiin ay u celinayaan jasiiradaha sida naro iyo manus island oo babua new guinea ah waa garta adiga laguma geyn marka xerooyinkaas maya aniga xeryahaas layma geynin adigu waa ka badbaaday sababtana kolley waxaan qiyaasayaa marka iyaa xeryaha adiga waxaa lagu jiray diyaar garayntooda laakiin weli diyaar may ahayn baan u malaynayaa marka iyada ah waa garta marka shuruucdaanu sidee ku saameeyeen inkastoo australia gudaheeda lagu keenay wallahi aad iyo aad bay ii saameeyeen aad iyo aad noloshayda wax badan badan badan bay u geysteen sidaas oo ay tahay weliba aniga haddana waxaa jira dad aad iiga sii liita waa gartay adiga gaar ahaan imise sanaad hadda marka aad sharci sugaysay maxaadse waddanka ku joogtay anigu afar sano iyo xoogaa baan sharciga sugayey markii hore waxaan ku joogay sharci la yidhaahdo la yidhaahdo birgin siisa siise la yidhahdaan ku joogay oo dhowr jeer layga bedbedelay adigu aakhirkiina hadda waxay siiyeen mid la yidhaahdo temporary protection visa iyo mid la yidhaahdo safe haven visa labadaasay soo kala saareen marka safe haven visa enterprise mid la yidhahday hadda anigay siiyeen oo shan sana ah marka taas macnaheedu maxaa weeye shantaas sano maxaa lagu ogolyahay inaad dalka ka qabsato
shantaas sano shuruudo badan baa ku jira shuruudahaasoo ay ka mid yihiin inaad meelaha regionalka u baxdo ama waxa loo yaqaano tuulooyinka oo aanad ka shaqayn karin magaalooyinka waaweyn inaad nin cashuur bixiyo noqdo oo aadan waxaan dhoolka loo yaqaano ama sataliinka inaadan qaadan inaad cashuurta bixiso inaadan dhibaatooyin geysan inaadan ma garanaysaa aada joogto oo aad jasiiradaha ka shaqaysa waxaan ka wadaa tuulooyinkaas inaad ka shaqayso marka tuulooyinka iyo gobollada fogfog haddii aad ka soo shaqayso ma waxaa lagu leeyahay sharci bermanada lagu siinayaa oo dhowr sano ah intaad shan sana kan ku joogi lahayd maya micnuhu waxaa weeye shantaasana markaad hadda qaadato ee aad tuulooyinka aado haddii aad shuruudihii ka soo baxdo oo ah inaad saddex sano iyo badh ilaa saddex sano aad ka soo shaqayso tuulooyinka oo shuruudihii aad buuxiso marka waxaa weeye waxaa lagu siin karaa fiisayaal kale oo aan ahayn sharci deganaansho ah sida student fiisa oo codsan kartaa marriage fiisa ama waxa guurka loo yaqaano oo partner fiisa ay dhahaan kuwaasa markaa laga yaabaa inay kuu hogaamiyaan inaad sharci waddanka ka hesho waa garta marka shantaas sano hadda aad protection fiisada lagu siiyey ma dhoofi kartaa waddanka ma ka dhoofi kartaa ma kusoo noqon kartaa ha waddanka waad ka dhoofi kartaa waanad soo noqon kartaa inkasta oo waddankaagii aadan aadi karaynin aad dhibaatada ka sheegatay waad aadi kartaa laakiin waa inaad shuruud aad aad samaysaa inaad immigrationka ka codsato wax la yidhaha permission ama ogolaansho uu ku siiyo immigrationku taasoo uu ku siinayo wasiirka immigrationka waa gartay intii hadda aad sharcigan sugaysay fiisooyin kala duwan oo marba wakti qaadanaya aad ku joogtay yaa kaa caawinaya markay noqoto ama qareemada ama dacwadda la buuxinaya ama turjumidda yaa ini ka caawiya howlahaas wallaahi xasanow wax i caawiyey oo wax ii qabtay ma jiraan waayo wax kasta oo la ii qaban lahaaba dowladda is hortaagtay loo yar ma qabsan kartid waxa ma samayn kartid ma dhaqdhaqaaqi kartid taa waxaaba kasii darayd xataa shaqaday naga hor istaageen oo shaqadaysa noo ogolayn hadda wakti aan fogeyn baa dadka shaqooyinka loo fasaxay marka wax badan oo aan qabsan karayay ama laiga caawin karayay maba jirin sababtoo a dhaqdhaqaaq maba jirinba dowladdaa wax kasta xanibtay waa garta marka foomka markaad buuxinaysid marka qof immigration ka socda aad la kulmaysid waa keligaa unbaad maaragta hawshaas dabaranaya
inta badan ha inkastoo dee in badan aanan immigrationka la kulmaynba sababtoo a dee wax walba waxay dhaheen wax walba istaag bay ka dhigeen wayba joojiyeenba marka fiisahaagu markuu dhacaun ba lagaa bedelaya mid laguu soo dirayaa laakiin adigu ugu dambayn markii ugu dambaysay hadda sharcigan ay isiinayeen looyar anigu aan lacag la baxay baan maray oo xoogaa ii doodooday waa garta intaad og tahay dabcan keligaa ma ahayn dadkii doonyaha ku yimid soomaali badan baa doonyaha ku timid adigu sidni baad joogtaa qaarkood inaad taqaanaa laga yaabaa guud ahaan sharciga lagu siiyoo kale ma la siiyey isku nidaam miyaad ahaydeen mise dadku waa kala duduwanya dadka inta badan waa isku mid nidaamkaas wuu wada qabtay marka dad la siiyey way jiraan dhalinyaro la siiyey sharcigan aan haysto ama ka saddexa sanahaada ama ka shanta sanaa waa naqaanaa kuwa badan oo aan ilaa hadda loo soo jawaaminoo waxba la siinoo sidii wax u sugaya way jiraan kuwa badan oo diidna la siiyey ama rejectina waa naqaanaa oo la diidayba keeskoodiiba waa gartay dadka adiga kula mida cabdiqaadirow intaad waddanka joogto cusbayd jaaliyadda soomaalida ahu wax caawimaada ama urura ha ahaadeen ama shakhsiyaad ha ahaadeen guud ahaan oo markaasi dadkiina cusub caawinayay ma jiraan may ma arkin anigu sideedaba xasan oo sidaa u taqaana dadkeena soomaalida waa dad aada u kala daadsan dad unida maaha dad iyaga laftooda wax badan istara ma aha sidaasoo ay tahay wax kastoo ay tari lahaayeenba dee dowladdiiba hortaagan oo wax badan oo ay ii qaban karayeen ma jirin waa garta cabdiqaadirow viisada shanta sana oo hadda lagu siiyey ma ku keeni kartaa faamil ama caaylo ama dad ma lagu keeni karaa maya wax familigaaga kamida caruur xaas hooyo aabbo walaal wax family kamida qof aada u dacwoon karta ma laha waa gartay waxaa la ii sheegay in dadka qaar ay yidhaahdeen marka qofka lasoo baarayo dacwooyinka uu qorta iyo arrimahaas waxyaalahan social mediaha baa hadda la fiiriyaayo dadka qaarkood dhibaato ku noqdo arrimahaasu ma jiraan way jiraan haa waxaan filayaa qof aysan dabagelin inuusan waddankan ku noolaynba qof kasta oo guud ahaan dadka qof kasta wuxuu ku nool yahay iyo social mediaha iyo wuxuu ku hadlayo wuxuu yahay waa laga warhayaa waddanka guud ahaan wuxuu yahayba macnaha waddan kasta uu kasoo jeedo waddankan aynu joogno laakiin haddana khaasatan dadka yaga sharci darrada kusoo galay waddankan waa aad baa loo dabagalaa wayna raadiyaan facebooka social mediaha telefoonada diraysa lacagaha dirto wax kasta waxay ku raadiyaan meeshaad ka soo jeeda iyo meeshaad ka timid iyo waxa aad tahay inay ogaadaan bay bay dabagalaan taas laakiin anigu wax weynu ma arko waayo waxaa laga yaabaa inay ammaankooda iyo waxa ku ilaashanayaan oo laga yaabo qofkani wuxuu ahaan jiray inay soo ogaadaan laakiin haa dhib badan bay dadka taasi u geysatay way dabagalaan dadka waa garta cabdiqaadir tan u dambaysa dabcan hadda muddo afar sana aad sugaysay sharcigan shanta sano weli caqabado iyo shuruudo badan baa ku xiran faamilkaaga ma keeni kartid safarkaaga waa inaad ogolaansho weydiisataa qof markaad hadda dib u fiirisa noloshaadii markaad doonta ku imaanaysay aad soo safraysay waddankan imaanaysay ma u qalantay intaasoo dhibaataa inaad soo martid xasanow kolley dee dhulkeennii ama waddankeennii waddan nabada maaha waa waddan dhibaata ka jirto oo nabad la-aan iyo shaqo la-aan iyo waxbarasho la-aan iyo waddan nabada maaha dadka inta badan waxaa eryayaa waa sidaa oo de waa waddan dadkii qoriga iska wato lowlays oo aan sharci ka jirin si marka loo eego de waddankani waa waddan nabadi ka jirto alxamdulilah waanu ku raysannayo dee wax aan maanta ka baqaynaa ma jirto laakiin haddana sida kale marka loo eego noloshiioo dhan bay naga xanibeen waayo annaga waxaanu rabnay maadaama waddankii aanu nimid inaanu magangelyo ka helo sharci ka helo faamiligayagii iyo dadkayagii aanu dib u midowno aanu kala lunnay annagu wax qabsanno laakiin wakti aada u badan bay naga dileen oo dadkani waxa weeye dad caruurtoodii ka yimid naago ama dumar raggoodii ka yimid rag dumarkoodii ama xaasaskoodii ka yimid hooyo iyo caruur kala yimid dadkii qof walba dadkiisii inuu dee dib ula midoobo ula midoobo oo xataa hadduusan keensan karayn uu soo arki karayo baa fiicnayd laakiin waxaasoo dhan bay ay naga saareen cunaqabatayn marka dadka dowladdani si aad u xun bay ula dhaqantay runta marka laga hadla dad badanna waaba waasheenba qaarkood xabsiyaday ku waasheen qaarkood iyagoo bannaanka joogay waasheen
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dcom au xariijin soomaali